wasaaradaha maaliyadda iyo gaadiidka maamulka jubbaland ayaa si wadajir ah u sheegay in dhammaan deegaanada iyo degmooyinka maamulkaasi ay ka bilaabayaan qaadista canshuuraha gaadiidka noocyadiisa kala duwan gaadiidleyda ka shaqeeya maamul goboleedka jubbaland ayayna ugu baaqeen inay dhammaystirtaan dhammaan sharciyada gaadiidka si loo bilaabo qaadista canshuuraha mahad sheekh cabdi wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda maamulka jubbaland ayaana ka warbixiyey awaamirta ay soo saareen waxaan rabnaa inaan meeshan ku qabanno shir jaraa-id shirkaas jaraa-id waxaa qabanayo wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka jubbaland iyo wasaaradda gaadiidka dowlad goboleedka jubbaland shirkaas wuxuu daaran yahay ama uu ku saabsan yahay waxaan rabnaa inaan ogeysiis bixinno oo aanu ogeysiino dadweynaha reer jubbaland waxaan rabnaa haddii alla idmo inaanu bilowno shaqadii canshuuraha gaadiidka ama stiikarkii ama sharcigii wadamarista waxaan rabnaa haddii alla idmo shaqadaasood haddee dadku ay ogyihiin oo yaqaanaan oo sanad la-a inaan bilowno haddii alla idmo kow iyo labaatanka bisha afraad laba kun labaatan iyo afar oo waafaqsan kow iyo tobanka bisha shawaal kun afar boqol afartan iyo shan maalinka sabtiga ah shaqadaasaan rabnaa insha allahu inaan bilowno waxaan ka codsanaynaa shacabkeenna inay u diyaar garoobaan inay canshuurtii ama stiikarkii ay u diyaar garoobaan inay iska bixiyaan oo ay diyaarsadaan wixii macluumaad ahaayoo gaadiidka la xiriiray oo dhan waxaa la rabaa qof kasta inuu diyaarsado macluumaadkiisii gaariga gaari taarika la-aan ah lama ogolo gaari aan canshuurlayn oo istiikar la-aan ah lama ogolo si kastaba wasaaradaha maaliyadda iyo gaadiidka maamulka jubbaland ayaa si wadajir ah ugu shaqeeyo hubinta sharciyada gaadiidka ka shaqeeya maamulkaasi